بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني اللحية سقاشناد كتابك الرحيق المختوم درسينا نوحي كساب سنية هيولي بناء مجتمع جديد nabigeena sala allahu calayhi wasalam markii uu soo hijrooday magaalada madiine uu yimid wuxuu bilaabay inuu dhiso bulsho islaam ah tallaabooyinkuu qaaday waxaa ugu horreysay inuu dhisay masjidkii masjidkii nabiga ee taariikhda loo yaqaano almasjid annabowi howl uu qabto kaasaa ugu horreeyey masjidkaas howlaha lagu qabanayay wuu badnaa duruustii kan ka horeysa ayaan kusoo aragnay waxaa ka mid ahaa shanta salaadood baa lagu tukan jiray wuxuu ahaa meesha cilmiga lagu barto oo jaamicad buu ahaa wuxuu ahaa meesha muslimiintu ay isugu yimaadiin oo walaaltinimadii ay ku dhowowdo oo dad aan weligood wada hadlin oo colaad iyo utun iyo xumaani ka dhexayn jirta oon is arki jirin isna salaami jirin ay isugu yimaadiin oo ay ku walaloobaan oo saf ay wada galaan oo wax alla wixii xumaan ahaa iyo wixii colaad ahaa ee uga tirtiranto waxaa kaluu ahaa meesha laga maamula umuuraha muslimiinta ciidan haddii la bixinayo meesha laga ambabixiyo ee ciidanka laga qoro ayay ahayd arrimaha waaweyn ee muslimiinta kusoo dariyana meesha looga tashado ayay ahayd marka masjidku wuxuu ahaa intaasoo howlo ah howlihii weynaa howlaha kala gegedisan ee dowlada ay leedahay oo dhan baa lagu qabanayay qodobka kaa ku xigay ee rasuulku uu sameeyey wuxuu ahaa almu-aakhaatu beyna almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar inuu walaaleeyo qodobka saddexaad uu sameeyey wuxuu ahaa waxaa loo yaqaano saxiifatu lmadiina heshiis uu dhex dhigay dadkii madiina miithaaqu taxaaluf lislaami ahdigii isbahaysigii islaamka hadda isbahaysiyo ayaan maqlaynaa laakiin kani wuxuu ahaa isbahaysigii islaamka wa kamaa sidii qaama uu u sameeyey uu u meelmariyey uu u taagay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bicaqdi haadihi almu'aakhaati walaalayntan la walaalaynayo beyna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda la walaalaynayo oo muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyey oo inta lahuba bal sagaashan la walaaleeyey oo guriga anas bin maalik lagu walaaleeyey taa markii uu sameey siduu taa u sameeyey yuu haddana qaama wuxuu sameeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama qaama wuxuu isu taagay uu meel mariyey uu sameeyey bicaqdi mucaahadatin haddana inuu xidho ama uu gunto heshiis kale iyo axdi kale midkaasoo asaaxa bihaa heshiiskaas uu ku wareejiyey ama uu ku xaaqay ama uu kaga wareejiyey wax hortaada yaallo oo dhib kugu hayay ood iska wareejiso soo lama yidhaah waan iska wareejiyey wuxuu wareejiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama ou jidka kaga xaaqay bihaa mucaahadadaas ama heshiiskaas maa wixii ayaa la xaaqay oo la wareejiyey waxaasoo kaana ahaa beynahum muslimiinta dhexdooda wixii ahaa gaar ahaan muslimiinta dhexdooda waxyiilay waxaa weeyaan waa ansaartii oo awsi khasraj colaad ee udhe colaad weliba qoto dheer oo daba dheer oo lagu baaba-ay ay dhex tiilay muddo dheer oo yuhuudduna isku diri jirtay wixii dhexdooda yaallay oo min xasaasaatin colaad ah xasaasaadka hadda waa iska colaad uun iyo kale irdhow oo fil jaahiliyati islaamka ka hor dhex tiilay heshiiskan marka waxaasaa lagu baabi-inayo rasuulku jidka kaga wareejiyey jidka kaga xaaqay iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen calayhi ay ku sugnaayeenoo min nasacaatin qabaliyatin ficilo qabiil ah nin- nin walba uu qabiilkiisa u ficloonayo ficiladaasoo jaairi jaairi jaairatin gar daran oon gar ahayn maxaa jira casabiyada waxaa la yidhaahdaa sideeda dhanba an tuciina qowmaka calaa dulmi inaad qo- qoladaada ama tolkaa ama reerkiina aada gardarrada ku raacdo marka qabyaalad ama casabiyad gar aan gar ahayn oo gar daran oo ruuxii oo gar daran aada adigu gacan siisa w- yaa laga wadaa wastataaca wuxuu awooday rasuulku sala allahu calayhi wasalama bifadlihaa mucaahadadan iyo heshiiskan iyo axdigan uu muslimiinta dhex dhigay wuxuu ku awooday iijaada waxdatin islaamiya inuu abuuro ama uu ahaysiiyo midnimo midnimo oo muslimiinta dhexdooda ay midoobaan midnimadaasoo shaamilatin dhammaystiran midnimo meel kasta laga midoobay meel kasta laga midoobay yuu dhex dhigay muslimiinta oo axdigaa uu sameeyey ayaa horseeday wa fii maa yeli sadarantan socd socdana waxaa ku sugan bunuuduhaa qodobadii ay ka koobnayd mulakhasan isaga oo la soo koobay maxay ahayd warqadda uu qoray middan waxaad ogaataan marka waa waxa loo daliishado inay ummadi dastuur samaysan karto dad waxaa jira culimmada islaamka ka mid ahoo dasaatiirta ayay ceebeeyaan oo waxaa la yidhaahdaa dastuurku qur-aankaa noo dastuure maxaa dastuur kasta dastuur kale loo samaysanayaa qur-aanku inuu yahay dastuuru haadihi l umma taas doodi kama taagna laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalama isagoo qur-aanku kuu ku soo degayay ah ayuu dadkii madiine dastuur u sameeyey dastuurku waxa weeyaan waa wax nolosha kuu nadaaminaya bas nolosha kuu na- nadaaminaya kuna salaysan haddaad muslim tahay islaamka un ku salaysan waa inaan laga helin uun dastuurkaas wax khilaafsan islaamka inaan laga helin waa in lagu caddeeyo in la yidhaahdo qodob kasta oo dastuurkan ku soo arooray oo ka soo- ka hor imanaya diinta islaamka qodobkaasi waa waxba kama jiraan in la yidhaahdo unbaa la rabaa laakiin inay dadku samaystaan wax noloshooda habeeya ee ma diidaysa waxaana u daliil ah dee middan uu rasuulku sameeyey sala allahu caleyhi wasalam axdigan uu sameeyey waa axdigaas unkaasina waxaa ugu horeeya qodobka ugu horeeya waxaa weye innahum dadka muslimiinta ahee madiine degan ee muhaajiriin iyo ansaar leh ummatun ummad weeye waaxidatun oo mid ah oo min duuni naasi dadka kale iska xiga marka muslimiintu way iska xigaan dadka kale waana hal ummad markii marka hadda ee, adduunka lagu nool yahay al umma alislaamiya jirta dal waliba marka waa shacbi ummad ma waa shacbiga soomaaliyeed shacbiga masar shacbiga sacuudiga shacbiga intaasoo dhan oo laysu geeyey shacbiga turkiga intaas intaasoo dhan oo laysu geeyey baa waxay sameynayaan al umma alislaamiya qodobka labaad waxa weeye almuhaajiruuna muhaajiriinta dadkii mu'miniinta ahaa ee muslimiinta ahaa ee maka ka soo haajiray oo min qurayshin qurayshihii calaa ribcatihim sidii ay ahaan jireen xeerkoodii iyo yatacaaqaluuna baynahum diyada isula bixinayaan diyada ilan dad meel degan waxbaa un gacan baa ka dhici karta iyagaa wax lagu samayn karaa iyagaa wax dili kara dil baa ka dhici kara kama ah marka sidii ay diyada u bixin jireen ayay diyadooda ula bixinayaan taas lama faragelinayo muusan faragelin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam marka diyadu siday isula bixin jireen bay isula bixinayaan reerhu iyagaa yaqaana inta diyada isla bixisa wahum qolyahaas muhaajiriinta ahee qurayshood quraysheed yafduuna iyaga ayaa soo furanaya caaniyahum kii iyaga laga qafaasho ama kii maxbuus ah iyaga laga qabsaday ee u baahan madax furasho iyaga ayaa soo furanaya maxaa jira dowladda islaamka oo maaragtay awood ma leh ay ay maaragtay waxaa ku bixiso marka waa inay bulshadu iyadu taxamusho ay dhabarka u u ridato mashaakilkeeda dhaqaale haa intaanan qodobada u gelin waxaa ka horreeyay waxaa ahaa haadaa kani kitaabun qoraal weeye oo min muxamedin muxamed xaggiisa ka yimid qoraalkaas muxamedkii annabiyi ee nabiga ahaa waxaanu u socdaa qoraalkani bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda iyo walmuslimiina iyo muslimiinta dhexdooda waa isku miduune oo min qurayshin quraysh ah wa yathrib iyo reer yathrib ah iyo waman ciddii tabicahum iyaga soo raacda oo fa laxiqa bihim iyaga kusoo biirta ilan mar walbaa lagu soo biirayay oo dad cusub baa iman jiray oo wajaahada jihaadka gala macahum iyagoo iyaga la jirana jihaadka gala kitaabku intaasuu u socdaa qoraalkan intaasaa loo sameeyey noloshooda ayaa la habaynayaa qodobka koowaad marka waxaa weeye innahum mu'miniintu madiine ku nool ummatun ummad weeye ummaddaasoo waaxidatun mid ah oo min duuni nnaasi dadka kale en mu'miniinta ahayn iska xiga qodobka labaadna almuhaajiruuna dadkii muhaajiriinta ahaa oo min qurayshin qurayshihi calaa ribcatihim yacni sidii ay ahaan jireen calaa ribcatihim ay xaalatihim qabla alislaam islaamka ka hor sidii ay diyada u bixin jireen intii isla bixin jirtay jufadii diyada isla bixin jirtay ayaa isla bixinaysa calaa ribcatihim siday ahaan jireen bay yatacaaqaluuna yay diyada ama magta isula bixinayaan labada waa la yidhaha mag iyo diyo wahum haddana kuwaasi yafduuna iyagaa soo madax furanaya caaniyahum ow caaniihim kuwa laga qafaasho ama maxaabiis ay cid kale ka qabsato iya iyaga ayaa soo madax furashadana iyagaa iyagaa la baxaya madax furashadii iyagaa bixinaya bilmacruufi si la ogyahay oon ka badbadin lahayn ayay maaragtay kusoo furanayaan diyadana u bixinayaan iyo walqisti si garsoor iyo cadaaladaho bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda ah sida oo kale wa kullu qabiilatin qabiilo kasta oo min al ansaari ansaarta ka midihi calaa ribcatihim sidii ay ahaan jireen waxba laga bedeli maayo lama faragelinin wixii wanaagsan in la deyn karaad yaad meeshaa ka garanaysun islaamku wax walba duminayn calaa ribcatihim sidii ay ahaan jireen bay yatacaaqaluuna magta isula bixinayaan macaaqilahum al uulaa sidii ay magta isu bixin jireen ay hore ula bixi jireen wa kullu daa'ifatin qolo walba ama qabiil walba ama laf waliba oo minhum mu'miniinta ama ansaarta ka midihi tufdii iyadaa soo furanaysa caaniiha keeda la qafaasho ama keeda maxbuuska ah bilmacruufi wanaag ayay kusoo furanaysaa wanaag wanaagga waxaa laga wadaa xoolo un dhexdhexaad ah iyo walqisti si cadaaladaho bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdeeda ah qodobka saddexaadna waxaa weeye haddii uu jira marka nin aan tolba lahayn oo wax diyo la bixiyo aan la arkin maxaa la yeeli kaama laga tegi ilaan waxaa la yidhi ninkii tolki meesha joogo oo tolkiisi diyada ha ka bixiyo haddii la qafaashana ha soo madax furteen ilaan dowladda islaamku weli waxba ma hayso iyadu ma tawalin karto oo ma soo furan karto dadkii deynta kama bixin karto waxba diyada kama bixin karto see la yeeli kaa marka ma laga tegaa may kaana waa la xusay waxaa la yidhi wa ina almu'miniina mu'miniintu dhab ahaantii laa yatrukuuna meel cidlaa uga dhaqaaqi maayaan mufraxan mid la culaysiiyey oo deyn deyn iyo ciyaal badan uu leeyahay iyo dhibaato lasoo gudboonaatay iyo waxaasoo idil nin mu'minaho dhibaata ay haysato cidlo uga tegi maayaan ka tegi maayaan an yuctuuhu inay siiyaan bilmacruufi si macruuf ay wax ku siiyaan fii fidaa-in furasho oo haddii ama isaga la afduubto oo la qabsado ama ilmihiisa la qabsado inay madax furasho madax furashada ay ka bixiyaan aw caqlin ama haddii ay dhaga wuxuuna ay galaan oo gacantiisa ay wax ku dhintaan ama jaa-ifo uu ku galo oo kama ah tol wax ka bixiyana uusan lahayn inay muslimiintu ka bixiyaan arrintaa way leeyihin oo ninka meel cidlaa looga tegi maayo markii dambe oo dowladda islaamku ay xoolo yeelatayna dowladdaa bixin jirtay rasuulkaa bixin jiray sala allahu calay waslm xataa deynta isagaa ka bixin jiray dadka wa ina almu'miniina dhab ahaantii mu'miniintii almuttaqiina oo ilaahay ka cabsanaya calaa man cid bay ka wada soo horjeedaan calaa man qof ama cid ayay dhammaantood kasoo wada horjeedaan qofkaasoo baqaa gar daran marka saasaa muslimiin lagu yaqaana yacni muslimku waa sidaas bulshada muslimkii waxa weya ruuxii gar daran inay qabato nasiib daro hadda innaga halka aan taaganahay waxaa ina dhigay ruuxii gar daran lama qabanayo war hebelo waad gar daran tahay inta la yidhaahdo laga wada hor iman maayo wa ina almu'miniina muminiintii almuttaqiina ee ilaahaydu ka cabsanayay calaa man cid bay ka wada horjeedaan qofkaasoo baqaa gar daran oo xadgudba oo minhum iyaga ka mid a ow amase ibtaqaa dalbaday dasiicata dulmin dulmi dheeraad ah wax dulmi aho dheeraad wax dheeraad aho dulmi ah saas dheh wax dheeraad aho dulmi ah arrin uu isagu leeyahay iyo wuxuu u rabaa dheeraad dheeraadkaasina waa dulmi waa nin awood isbidayo oo qabiil weyn ka dhashay oo wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu wax dheeraada qaato ow ibtaqaa ama raadsaday ama dalbaday dasiicata dulmin wax dheeraadahoo dulmi ah ow ihmin ama dembi ow cudwaanin xadgudub ow fasaadin fasaadin bayna almuslimiina muslimiinta dhexdeeda la fasaadiyo oo laysku dirdiro oo dhibaato laga dhex abuuro wixii la yimaada qofkaas muslimiinta oo dhan way ka hor imanayaan ninkii bulshadan muslimka ah raba inuu dhibaato u geysto uu dulmi ka dhex abuuro uu gardarro sameeyo uu fasaad ka dhex abuuro waa inay iska wada qabtaan saas weeye wa ana aydiyahum waa qodobka shanaad kii hore unbuu xoojinayaa qodobka shanaadi ka afraad buu xoojinayaa wa ana aydiyahum gacmahooda iyo awoodoodu calayhi kaas gardarrada wada ayay ka wada horjeedaan kaas dushiisay gacmahooda oo dhan ay saaran yihiin jamiican iyaga oo dhan walow kaana ha- haba ahaado kaa gardarrada wadaay walada axadihim mid iyaga ka mid a mu'miniinta wiilkiisaba ilaahumuu ahaado ruuxa garta daran waa in dhammaan laga wada hor yimaado oo laga qabto bulshada waa sidaas qoraalka uu rasuulku sameeyey sala allahu caleyhi wasalam islaamkuna waa sidaas haddaan saa la yeelina waa la eedi uun qodobka lixaad walaa yaqtulu ma dilo mu'minun qof mu'minihi mu'minan qof kale oo mu'mina ma dilo fii kaafirin kaafir uma dilo ilaan marka berigaas weli muslimiinta dadkii oo carabta ahaa qaarna way soo islaameen qaarna ma soo islaamin marka haddii nin mu'minhi uu dilo walaalkaa oo gaal ah saas weeye adigii muslim baad tahay nin muslimna wuxuu dilay walaalkaa oo gaal ah uma qisaasanaysid oo ma dilaysid weye taana halkaasaa lagu joojiyey walaa yaqtulu ma dilo mu'minun qof mu'minihi mu'minan mu'min kale ma dilo fii kaafirin gaal uu dilay uma dilayo midda kale oo kasii daran waxa weeye taasna walaa yansuru uma hiilinayo kaafiran mid gaal ah calaa mu'minin mu'min ugama hiilinayo allahuma hadduu gar daran yahay waa goonideeda ruux gar daran oo isagu gar daran marnaba looma hiilinayo isaga marna looma hiilinayo laakiin nin gaal ah ood walaala tihiin micnihii weeye qof mu'mina ugama hiilinaysid midda sideedaad ama qodobka sideedaad wa anna dimmat allaahi magangel magangelinta magaca ilaahay wax lagu magangeliyo saas weeye yacni qof muslin ah da kasta ha ahaado rag ha ahaado dumar ha ahaado madax ha ahaado yuusan ahaanin mu'minba hadduu yahay qof mu'minihi ruuxii uu magangeliyey uu yidhi anaa ku magangeliyey mu'miniinta oo dhan inay magangeliyaan weeye kaasna waa mabda-aas kale sidaa ha loo qaato wa anna dimmat allaahi allah subxaanahu wa tacaala magantiisa magantiisa waaxidatun mid waaye yujiiru calayhim waxaa magangelinaya oo mu'miniinta magacooda ku magangelinaya adnaahum qofka ugu tabarta yaran oo mu'mina ka ugu liita liidid kale hadda ma laho kala sarrayn iyo waxaas islaamku ma aqoonsane eh adnaahumta waxaa laga wadaa anka ugu tabarta yar markaas waa la kala tabar badan yahay isagoo muslimiin la yahay waa la kala tabar badan yahay laakiin xagga karaamada iyo sharafta waa la wada wadaagaa oo ruux ruux ka sarreeya ma jiro taqwada ilaah unbaa lagu kala sarreeyaa bes oo islaamku dadka uu simay marka ka ugu liita ee ugu tabarta daran muslimiinta riixii uu magangeliyo muslimiinta oo dhan waa inay magangeliyaan markuu yidhaahdo hebel anaa magangeliyey waa inaan ruux taabta la arkin midda kale qodobka sagaalaad wa anna man qofkii tabicanaa annagana soo raaco oo nagu soo biira oo min yahuudin yahuud ah qofka yahuudiha goosta inuu isbahaysiga muslimiinta kusoo biiro falahu fa ina lahu kaasi wuxuu leeyahay annasru in loo hiiliyo buu leeyahay haddii cid ay gardaraysato in loo hiiliyo ayuu leeyahay waa in loo hiiliyo waxaa kaluu leeyahay wal uswatu in loo tacsiyeeyo oo dhibaata hadday ku timaado iyo loo tacsiyeeyo siday muslimiintuba isugu tacsiyeeyaan in loogu tacsiyeeyo weeye hayra madluumiina iyaga oon marna la gardaraysanaynin walaa mutanaasiriina calayhim iyaga oon la isugu tegaynin oon lagu goobanaynin walaa mutanaasiriina calayhim iyagoo ama aan la isugu tegaynin ama aan lagu goobanaynin qodobka shanaad wa ina silma almu'miniina waaxidatun nabad lala qaato muslimiinta waa mid uun ma dhici karto in la yidhaahdo dad muslimiina qaarna nabad baan nahay qaarna col baanu nahay taas ma dhici karto muslimiinta ama waa lala wada nabdi ama col baa lala wada ahaan waxaa la diidayaa in la kala qayqaybiyo muslimiinta oo maalinba qolo la cuno ayaa la diidayaa wa anna silma almu'miniina mu'miniinta oo lala nabdo waaxidatun mid uun waay waa lasii fasiro oo waxaa la yidhi laa yusaalamu mu'minun laa yusaalamu lalama nabdo mu'minun qof mu'mina duuna mu'minin mu'min kale isagoo oon lala nabdin in la yidhaha kana col baanu nahay mu'minka ah kana nabad baanu nahay taas ma dhici kartu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam fii qitaalin dagaal fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu dagaalamayo in qolona lala nabdo qolona lala heshiiyo muslimiintii oo la kala qaybiyo taasna ma dhici karto oo lama ogola ilaa calaa sawaa'in si siman uun maahane si siman waa in loola heshiiyo ama loola coloobo iyo wa cadlin garsoor baynahum iyaga dhexdooda muslimiinta waa inay arrintu u dhaxayso ama nabadda waa in lala wada galo ama waa in colaaddu ay wada taagantaho ay isu hiliyaan qodobka koob iyo tobnaad wa anna almu'miniina dadka mu'miniinta ihi muhaajiriin iyo ansaar mid kastaba ha ahaadeene yabuu-u bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kale wuxuu kaga filan yahay yabuu-u waa sidaas wuxuu ka celin ama uu kaga filan yahay bimaa naala wixii soo gaadha dimaa'ahum dhiigooda oo fii sabiilillaahi kusoo gaadha wixii kusoo gaadha fii sabiilillaahi wixii dhiig ah ee kusoo gaadha iyaga ayaa la bixinaya waa lala bixinayaa qodobadii hore ayuuyuu akidayaa maaragta wixii dhiig iyo waa la gartay laakiin isagoo qofku jihaadayay iyo wixii dhib ahee kasoo gaadha meeshaas muslimiinta oo dhan ayaa kala qaybgalaya weeye dowladda islaamku hadday xoogeysatana iyadaa arrintaa u qumaysoo bixinaysa qodobka labiyo tobnaad wa innahu shani laa yujiiru ma magangeliyo mushrikun qof mushriga qof mushrika oo magaalada madiine degan qodobkani wuxuu taabanayaa intii hore oo dhan mu'miniinta unbaa laga hadlayay mushrikiinta qodob khuseeyo mushrikiintii madiina mushrikiinta madiine waxaa la yidhi xaq uma leh umana bannaana laa wanahu shaniya laa yujiiru ma magangeliyo mushrikun nin mushrigihi maalan hanti oo liqurayshin quraysh ay leedahay xoolaha quraysh ay leedahay cidina ma magangelin karta waa loo sheegay walaa nafsan ama naf quraysh a cid magangelin kartaay ma jirto walaa yaxuulu mana kala dhexgeli karo duunahu kaas quraysheed calaa muminin qof mumina uma diidi karo qof mumina maxaa jira quraysh nafteeda iyo maalkeeduba hadda way u bannaan yihiin muslimiinta maxaa jira iyagaa naftoodiina u keenay xoolahoodiina ka qaatay marka cid badbaadin kartaa ay ma jirtaa layidhi qodobka saddex iyo tobnaad wa annahu shaaniya man qofkii ictabada dila ama ku xadgudba ictabada dila waaye ictabada dila mu'minan qof mu'mina qofkii ku xadgudba dil qatlan dil can bayinatin markhaatina leh qof muslinaad dishay markhaatina way leedahay si kam ah ayaanad u dishay fa innahu shaaniye quwida bihi waa loo qisaasaa taasna war iska cad waaye ruuxii mumina dila qof mumina dila oo waa loo qisaasi ilaa an yardiya inay raalli ku noqdaan weliyulmaqtuuli ka la dilay dadkiisu inay ama iska cafiyaan amay diyo qaataan maahane qofkii qof dila waxa weeyaan qisaas ayaa ka waajibaysa qur-aan baa kusoo degay waxaa kale wa ana almu'miniina mu'miniintu calayhi kaa wax dilay iyo dhammaantood ka horjeega ka horjeedaan kaafatan dhammaantood ilaa ninkaas ama la qisaaso ama diyadii bixiyo haddii la cafiyo walaa yaxilu mana bannaana lahu muslimiinta uma bannaana ilaa qiyaamun calayhi ninkaas inay soo qabtaan maahane wax kaloo u bannaan ma leh ninkaa gacanku dhiiglaha ah ee qofka muslimka a dilay inay soo qabtaan maahane wax kale uma bannaana inay cidi ku hagoogato iyo in la yidhaahdo maaragtay anagu naga dhashay iyo waxaas ma jirto arrintaas way soo dhammaatay qodobka shan iyo tobnaad wa annahu shaniya laa yaxillu uma bannaana limu'minin qof mu'mina uma bannaana an yansura inuu u hiiliyo muxdithan nin dhibaato bulshada soo dhex dhigay dhibaato ayuu keenay nooc kastaba hatay dhibaatadaasi walaa yu-wiihi ama ninkaas inuu isagu magangeliyo uu gurigiisa kusoo dumano uma bannaana wa annahu shani man ciddii nasarahu ninkaas muxdidka ee dhibaatada la timid u hiilisa aw aawaahu ama soo dhoweysa fa inna calayhi korkiisa waxa aatay lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa oo naxariista oo laga fogaada ayaa dushiisa aatay wa qadabuhu cadhadiisa ayaa ahaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yu-khadu laga aqbali maayo minhu xaggiisa sarfun waxyaala nafli ah oo sunno ah walaa cadlun farad midna laga aqbali maayo wax laga aqbali ma leh laa farad baan laga aqbalayn laa nafli baan laga aqbalayn ama sarfiga iyo cadligu labadaa micnoba way leeyihiin sarfun wax dheeraad ah walaa cadlun iyo madax furasho labadaa midna laga aqbali maayo ama farad iyo sunno midna laga aqbali maayo qodobka ugu dambeeya wa inakum idinku mahmaa wax kasta oo ikhtalaftum fiihi aada isku khilaaftaan oo min shay-in wax wax kasta oo aad isku khilaaftaan fa ina maradahu meelaha loola noqonayaay ilallaahi allah ayay ahaatay casa wajalla iyo kitaabkiisa wa ilaa muxamedin iyo maxamed bay ahaatay sala allahu calayhi wasalam marka lix iyo tobankaa qodob waxay khuseeyaan muslimiinta dhexdooda iyo cilaaqada muslimiinta iyo kala dhexaysa dadka kale ayay yay khusaysaa marka waa qeybtii koobaad ee miithaaqu taxaaluf alislaami isbahaysigii islaamiga islaamka ahaa axdigiisii axdi inagu axdi qarameed hadda soomaaliya axdigii weeye axdigii muslimiinta weeyaan wallaahu wallaahu weliya towfiiq